haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay in ay abuurtaan fursad shaqo taasi oo ah ka ganacsiga uunsiga iyada oo nolosha reerahooda ay ka maareeyaan iibinta uunsigaasi uunsigan ayay ku wareejiyaan haweenkaasi xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne iyo suuqa magaaladaasi qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada uunsiga ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey waxaa ku dhaliyey ganacsigan iyo caqabadaha ay kala kulmaan sidoo kale waxay faahfaahin ka bixiyeen siday uga maareeyaan nolosha reerkooda maa iska bartile inaa iska karsado ilmahaasa wax ugu raadsana iska karsanayo ilmaheyga wax ugu raadsanayo aan ku karsanayo waa ilaahay baan ii bixinayo waa iska samaysanaya asigale wax ka samaystaa intaa goorajinaysid karaskiisa gadiskiisa waxaas dhan halahaasu qaadana caadi waa doonaa khasaar waa iska dhignaa wax kala ka raadsanaada markuu burbursaana jajabkiisa lagu qaataa taasaa ku samaysanaa inuu marmar uuba ibir noqdo oo lagu khasaaro inay aan marmar wax ka helno asi marba si waa soo noogu soo baxo hadduu naga si naga noqdona waa kas dhiganaa haddii uu noo baxana waa kaas hal maalin leeb la karinaa sidhan halka maalin waxaa karinaya laba kiilo ma saddex kiilo intaasaa karinay ka badan ma la karin karaa dooro halaa dooro fiicnaana mo intaasaa la karaa marmara waxaa shan kiil la karinaa jirto ma soo kuugu baxa leeba hadduu baxo wixii oo markaas ka soo baxa waxaan kale kusoo gadanaya dhiganaya ka markuu dhammaada kana sii saaranaya taasaa la yeelaa ma jajabaa asila maxaa markaad gasacaa ku shubtid asi oo kuu baxo wixii kuu baxo alaabta as ku samayn laheed aa guriga kusoo dhiganaya meel soddon sinti qofka jajabka waxaa ka siinaysid halka doolar gasaca waa kan jajabka haddaa qof walaalmasgadaysid soddon sinti afartan sinti waxaan rabnaa ka siina walaa waxa ilaahay noo calfa waa ka maaraysanaa wax kasta ilaaha qoraalka waxaa adi cunaysa alla kusoo qoraa moogta waxay oo ilaahay noo qoraa ka qaada uunsigan waxaan ka ganacsanaa lix sano lix sanaan ka ganacsanay wallaahi aqabada aan lagala kulmay waxaa ka mid ah kuleelkaas aad ku gelaysid hadday rabta waa kugu soo daadanayay hadday waxaana ilaaha kaa saqiraa marka qaarkeed waaba iska burshaysaa oo burushkii intii qoryaha aad iska kala siibinaaba burushkii kaa dabka kaaga daadanay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin shukru marna nolol maalmeedka waa laga helaa marna waa laga waayaa uunsiga waa soo wareejiyaa waa soo wareejinaa cawada waa iisoo gadmaa cawa waa iga soo baaraa alxamdulilah rabbilcaalamiin shukr ilaan ku aqoonsanahay wixii waa waxaan baranay wax noo yaalyaalo meesha oo noo yaalyaalo macnaha iska soo darsanayno sokorta iska soo darsanayno carfisada iska soo darsanayno ma aha waa waxaan qof ka soo gadayno hun guri kasii raadinayno